بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة المؤمن سورة غافر أي أجيدا سورة غافر نوال ليرا سورة المؤمن نوال ليرا هذا إذا الله مدع دري وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه maadaama qisatu lmu'min ay ku jirto ninkaa mu'minu ali fircawn ayaa suuradda magacaas loo bixiyey bismi illaahi اraxmaan الraxiim waqaala mujaahidun mujaahid waxa uu yidhi xaamiim majaazuhaa majaazu awaa'ili suwar tafsiirkeedu waa tafsiirka suuradaha awaa-isheedoo kale yani suuradaha iyadoo kale ah xamiim iyo aliflaamiim iyo saad iyo waxa lagu fasiraa lagu fasiraa wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa bal huwa smun waa magac ayb waa magacna waa la yidhi waa ism liqowli shurayx bni abi awfa alcabsiy yaa u daliila buu leeyahay qowlkiisa yudakirunii xamiima warumxu shaajirun فهلا تلا xاamiima qabla التaqadimi wxau yihi yudakiرunii wuxuu xasuusinayaa xaamiima xaamiim ayuu xasuusinayaa xaamiima waa fatxiyey marka xuruuftan muqaطacaana waxaa laysku waafaqsan yahay in ay ree reeban tahay ayb xamiim miim waa re kulligood waa wada reereeban yihin kaaf haa yaa cayn saad ayaa la leeyahay nacam kulligeed waa reereeban yihiin nacam marka isaga muxuu yidhi yudakirunii xamiima wuxuu ixusuusinayaa xamiim ism caadiyuu ka dhigay marka nacam ayb warumxu shaajirun yani warankii oo markaa yacnii taagan warankii oo taagan oo markaa yacnii warmihii ay isdhex galeen ayb fahallaa talaa xaamiima xaamiim muu akriyo qabla taqadumi intaan dagaalka hore hore loo gelin muxuu u akrin waayo waa iska dayi lahaay uu leeyahay isaga marka waxay ku timid waxaa la yidhi cali bn abi aalib radia allahu canhu ayaa wuxuu ku yidhi raggiisii war ninkaa moxamed bnu dalxata bni cubaydillaah dalxa wiilkiisa ninkaa nin caabid a waaye aabbihii inuu baari u noqdo unba u soo baxaye nin hadda fidno iyo waxaas raba ma ahane iyo dhib kala wadee ninkaas waxa uu yidhi waxaad yeeshaan aabbihiis baarinimadiis unbaa soo bixisay yaan la taabanin oo la dilin markii marka ninkii dilaayey waranka uu ula soo baxay ayuu xaamiimtii iyo akhriyey ama xaamiim ayuu yidhi markaasuu hadalkan yidhi markii aan dagaalka intaan la soo gelin oon dagaalka layskugu imaanin oo warmaha iyo seefaha layskula bixin xamiimtu markaas muxuu i xasuusin waaye uu leeyahy oo u akrin waaye ayb hadda macalushaahidka yudakirunii xamiima waay ayb ayb وأmا qwله ويuqاaل bl huوa اسم fawslه cبدالرزاq عن mcmر عن qتاadة qاaل xاamiim اسم min أسmاء الqرآن وqاaل الطبري الصwاaب min القراءaةi عindna في جamيiع xروفi فawاtح الصwر السkوn ayaa loo akrinaa لأnha xروف hijاءin waa xروف hijاء laa أسmاء mسmayaaت شhay la magacaabay magacyadiis maahan buu yihi saa darteed marka qolada isim waayo dhahayso shicirkaanay keenayaan xamiima la yidhi oo aan la iskaalinin ayb qisadana marka warawaa hadihi اlqisaةa cumar bnu shaba fii kitaabi اljamal lahu min طariiqi dawuud bni abi hindin qaala kana calى muxamed bni طalxaةa bni cubayd illaahi ywma اljamali cimaamaة sawda ayuu watay faqaala caliyu laa taqtuluu saaxib alcimaamati sawdaa hadilinina fainamaa akhrajahu biruhu biabiihi aabbihii ubaarinimo falkiisa ayaa soo bixiyey falaqiyahu shurayx bnu abi awfa faahwaa lahu birumxi warankiibuu markaa ula jalleecay fatalaa xaamiim ayuu akhriyey faqatalahu waa dilay وxukya أيضا عن بن إسحاaq أن الشhعر المذkuuرa للأشhtر النkcي hadal dheer buu soo yeeday marka وأشcثa qwاam بآياaتi رabه qليل الأdى فيma tarى العyن مسلمي htgt lah بالرمح جyب qميiصه فkر صريعا لليدين وللفm عlى غyri شhيء غyra أn laysa تاaبعا عlيا وmن laa yتبع وmن laa yتبc الحaqa yndmi yudakirunii xamiima meeshaas markaa kas hadalkiisa ugu dambeeya feeri ninkaa nin cibaado badan oo qur-aan akhris badan oo qiyaamuleyl badan oo sidaasa waayuu yidhi hatagtu lahu birumxi xurmadiisii waxaan ku qarariyey oo aan ku jeexay waran jayba qamiisihi qamiiskiisa yani meesha jaabka u ah fakara yani waran baan ku dhuftay fakhara sariican waa dhacay marka isagoo marka la legday lilyadayni walilfami gacmihii iyo afkiiba u dhacay maxaa lagu dilayna calaa gayri shayin waxla-aan hayra an laysa taabican caliyan inuusa cali raacsanayn keliya un baa loo dilay yan ninkaa cali ma raacsanid keliya yaa loo dilay buu leeyahay waman laa yatabic ilxaqa yandami ninkaan xaq raacinna waa shallayna un ugu dambayntii yani ninkii dilay waayo ninka hadda sidaa u shallaynay ninkaan waxaan ku dilay ma aqaanu leeyahy cali muxuu u raaci waaye un yaan ku dilay de qofka hebel muxuu hebel u raaci waayo qof laguma dili karan ayb yudakirunii xaamiima xaamiim ayuu uxusuusinayey ayuu yani xaamiimtii u akriyey waay warumxu shaajirun warankii oo marka dhex galay oo dagaalkii markaa uu socdo fahalaa talaa xaamiima qabla taqadumi ayb nin kastoo marka qof garbare u dila saa unba u shallaynaya ayb aلطawni aafir dmbi iyay ku dhex jirtaan marka di طawli laa ilaha ilaa hu ilayhi اmasir di طawli dilxsaani ditafaduli yani tafadul iyo yani dheeraadsiin allihii u saaxiibka ahaa ayb ayb daakiriina khaadiciina waxay ku jirtaa marka waqaala rabukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin daakhiriina khaadiciina ayb kuwa dullaysan waqaala mujaahidun ila الnajaati ila aliimaan macnaheeda ma lii adcuukum ilى الnajaati watadcuunanii ilى الnaar annajaah waa aliimaan badbaadada la sheegaa iimaanka laysa lahu dacwat yacni alwathan waa sanamku cibaado male dacwo male ayb ma lii adcuukum ilى الnajaati watadcuunanii ilى الnaar tadcuunanii liakfura biاllahi waushrika bihi ma laysa lii bihi cilm waana adcuukum ilى اlcaziizi اlgafaar laa jarama ana maa tadcuunanii ilayhi laysa lahu dacwat taasu macnaa yacni lwathan sanamka ayuu u jeedaa marka yusjaruun tuuqadu bihim الnaar dabkii ayaa markaa lagu hurinaayo fi اlxamiimi ثuma fi الnaari yusjaruun tamraxuun tabdaruun aada qooqaysaan oo kibraysaan ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وكان العلاء بن زياد العلاء بن زياد وحوها يذكر النار ضدك النار تأيكوان جري حسوس جري فقال رجل من باوحويري لما تقنط الناس وردتك محاد الحريستة الله وقو سنيسا عذاب أمباتك شاكينيسا طيب قال وحويري وأنا أقدر maanaa karo oo awoodo an uqanita annaasa dadka inaan quunsiyo wallahu caza wajalla yaquul alla wuxuu dhahayaa yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat اllah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina aniga miyaa marka awoodaba ama samayn kara inaan ka quusiyo dad naxariista alleh wayaquulu wuxuu dhahayaa alleh waana almusrifiina hum asxaabu nnaar yacni wuxuu leeyahay in cadaabka laysu sheego maaha naxariista alloo layska quusiyey maaha ayb alla isagaa yidhi laa taqnatuu min raxmat illaah haddana isagaa wuxuu yidhi waana almusrifiina hum asxaabu nnaar ayb walaakinakum marka khowfkii iyo rajaagii laysku wado walaakinakum idinku tuxibuuna waxaad jeceshihiin an tubasharuu biاljannati janno in laydinkugu bishaareeyo calaa masaawi'i acmaalikum acmaashiinna xun in janno laidiin sheegaa rabtaan oo janno laydinkugu bishaareeyo iyadoo acmaashiinna xun tahay wainamaa bacaa allahu muxamadan alla muxamed ayuu soo diray mubashiran biاljannati isagoo janno ugu bishaaraynayo liman aaacahu qofkii markaa adeecay nebi moxamed jannada wuxuu ugu bishaareeya qofkii adeeco wamundiran ayuu usoo diray mid u digaayo binnaari naar ugu digaayo man casaahu qofkii isaga caasiyo ayb ayb qaala marka wuxuu ka rabaa waana almusrifiina hum asxaabu nnaar taas oo suuratu aafir ku jirto قال xdثna علي بن cبد الله وهو المdيني qال xdثna الوليد بن مسلم qال xdثna الأوزاعي qال xdثnي يحyى بن أbي كثير qال xdثnي محمد بن إبراهيم التيمي qال xdثnي cروة بن الزبير qال قلت لعبد الله بن cمر بن الcاaص أخبirnيi ii sheeg بأشhد mا shaykan ugu adkaan badan صaنca المشhrikuuna مشhrikiintu ay ku sameeyeen برasuuل الlahi sلى اه عليه وسلم way ugu daraayo mushrikiintu ay nebiga ku sameeyeen qaala waxau yidhi bayna rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh wasalam xilli rasuulka yusallii uu tukanaayo bifinaa'i اlkacbati kacbada bannaankeeda barxaddeeda id aqbala waxaa soo jeestay cuqbat bnu abi mucayd faakhada wuxuu qabtay bimankibi rasuuli اllahi sal ه slam nebiga garabkiisa walawaa hawbahu maradiisii ayuu laabay fii cunuqihi luquntiisa ayuu ku soo laabay fakhanaqahu waa ceejiyey khanqan shadiidan ceejin daran yani maradii buu ku soo laabay luquntiisii markaasuu ku ceejiyey faaqbala abuu bakrin abuu bakr baa soo qaabilay faakhada bimankibihi garabkiisii buu qabtay wa dafaca can rasuuli illahi sal ly slam saa intuu garabka usoo qabtay buu nebiga ka soo riixay wa qaala waxa uu yidhi abu bakr ataqtuluuna rajula an yaquula rabbiy allah waqad jaakum bilbayinaati min rabbikum war ma qof baad dilaysaan oo ma waxaa ku dilaysaan inuu yidhi rabbiy allah rabbigay waa allah inuu yidhi ayb inuu rabbigay waa allah yidhi oo alla caabuday bis miyaad ku dilaysaan ninkaa waxuu idinka bi'iyey iyadoo aanay jirin marka aayaddan suuratu afiray ku jirtaa sidaas u keena marka waxay ku tusaya marka abubakar geesinimadiisa iyo yacni iyo iyo sida ay iyaga lafti gaalada laftirkooda ay uga yacni ay uga heebeysanayeen markaas ayb maxaa yeele markaa nin kale kuma dhicin inuu sidaas yeelo ayb suuratu xamiim asajda xamiim asajda marka waa suuratu fusila ayb sajdada ku jirtaana loo yidhi leanna xawaamiimta oo dhan sajdo oo tilaawo ah waxay ku jirtaa fusilad keliya بسم الله الرحمن الرحيم وقال طاووس عن ابن عباس ائتيا طوعا أو كرها أعطيا سيا ونعم لكن أدي فعل كان فيرس ائتيا إمامة والمعنى آتا لغا مبحن من هدي آتا لغا بحن لها وحول نقول لها أعطاه آتا بمعنى أعطاه faataahum اllahu wuxuu siiyey waa ilaahay faataahum اllaahuna maxay tahay wuxuu uga yimid ataa waa hulaaثi aataana waa rubaaci ayb macnihii marka rubaaciguu ka macneeyey aayadduna waxay tahay i'tiyaa ataa ya'tii iti waay marka ataa ya'tii iti ayb marka laakiin imaashihii yaa waxay tahay amarkii allay siisay waay ayb qaalataa waxay yidhaahdeen ataynaa waa nimid daa'iciina xaal aan nahay kuwa adeecayo alloo hoggaansan annagoo ah markaasu wuxuu yidhi acdaynaa aataynaa hadda maaha aayad aataynaa w markaasu aataynaa buu ka macneeyey laakiin ayb waqaala alminhaalu can saciidin qaala qaala rajulu libni cabbaas nin baa ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi naafic alasraq uuna ahaa ninkaas ibnu cabbaasuu la farfariisan jiray markii dambena firqa khawaarijta ka mida oo azaariqa la yidhaahdo ayuu madax u noqday nin marka ishkaalaad iyo mutashaabihaadka ibnu cabaasu su-aale ayuu ahaa wa qaala alminhaalu can saciidin qaala qaala rajulu libni cabbaas nin baa ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi inii ajidu anigu waxaan helayaa fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa ashyaa'a ashyaa takhtalifu calaya oo aniga korkeyga iskhilaafayso yani ashyaa aayado aan u arkaayo inay iskhilaafayaan ayaan arkaa buu yidhi nacam ayb qur-aanka maa iskhilaafayo marka say fahmkiisa wax iskhilaafaya qaala waxa uu yidhi ninkii aayadihii buu rabaa inuu sheego falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun buunka qiyaama marka la afuufo nasab sheegasho dhexdoodaa ma jirto mana isa su-aalayaan waxba aayaddu waxay leedahay waa kaa marka walaa yatasaa'aluun wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluunna waa waa tanaan qaarkood baa qaarka kale usoo jeestay iyaga oo isa su-aalaya daayaddii hore ma isa su-aalayaan ee tanna waa isa su-aalayaan walaa yaktumuuna allaha xadiidan aayad waay ilaahay waxba kama qariyaan iyo wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin waa dhaaranayaan waxay leeyi ila wallaahi baan ku dhaaranay annaga mushrikiin ma ahayn adduunka markaan joognay ee aayaddan dambe inay wax qarinayaan soo kuma tusayso midii horena waxma qarinayaan hadii waayo faqad katamuu fii hadihi alaayati aayaddan waxbay qariyeen dhexdeeda wa qaala waxa uu yidhi alleh am isamaau banaaha ilaa qowlihi daxaaha laga gaaro samadii markii la abuuray baa waxaa la yidhi waalarda bacda dalika daxaaha samadii markii la abuuray ardada ayaa alla markaa kadib oo fidiyey ayb fadakara khalqa asamaa'i buu sheegay samada abuurkeeda qabla khalqi اlardi dhulka abuuristiisa ka hor ayb oo aayaddaas wanaasicaad ku jirto samada iyo dhulka isaga markaa wuxuu leeyahy samada in la hor abuuray baa ku jirto ayb uma qaala wuxuu yidhi alleh ainakum latakfuruuna biاladii khalaqa اlأrda fii yowmayni ilaa daayiciin laga gaaro qul ainakum latakfuruuna bاladii khalaqa اlarda fii yowmeyn watajcaluuna lahu andaada dalika rab اlcaalamiin wajacala fiiha rawaasiya min fawqiha wabaaraka fiiha waqadara fiiha aqwaataha fii arbacati ayaam sawaءa lisaa'iliin uma istawaa ilى الsamaa wahiya dukhaanun uma istawaa ilى الsamaa aayaddan marka daahirkeeda aayaddan daahirkeeda wuxuu eegaya dhulka in la hor abuuray oo samada gabaal laga hor abuuray umada meesha ku jirta marka la fiiriyo ayb fadakara fii haadihi tan ayuu sheegay khalqa alardi dhulka abuuristiisa qabla samaai samada ka hor wa qaala wuxuu alla yidhi wakaana allahu gafuuran raxiima casiizan xakiima samiica basiira fakaأnahu kaana waa wax awel inuu hore u ahaa sidaas fakaأnahu kaana uma madaa wixiina inay tageena laga fahma kulaha wakaana allahu samiica basiira ilaahay wuxuu ahaaday hadda ka hor saas u qaadatay nacam wuxuu hadda ka hor ahay mid wax maqlo oo arko kaanahu inuusa hadda ahayn marka nacam waxaas maxay yihiin uu leeyahay marka nacam faqaala ibnu cabaas marka waxa uu yidhi falaa ansaaba baynahum walaa yatasaaluun fi nafkati اluulaa w marka buunka la afuufo hore marka la yeeriyo buunka la afuufo hore wa uma yunfaku fi الsuur haddana mar labaadaa la afuufaya fasaciqa man fi الsamaawaati waman fi اlardi ilaa man shaa ilaa man shaaa allah ayb falaa yani marka la afuufayo horu sheegay falaa ansaaba markaa buunka la afuufay dadku s ay suuxaan nasab beynahum dhexdooda ma ahanin cinda dalika meesha agteeda walaa yatasaa'aluuna waxna isweydiin maayaan uma fi nafkati alaakhirati midda dambe aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun yani labada wakti markay isweydiinayaan iyo ma isweydiinayaan waa laba waktiyay kala tahay marka hore lagu dhufto oy dadka suuxaan su-aal ma jirto ee war marka dambe la afuufo ay dadku soo baxaan markaas waa marka ay wax isweydiinayaan oo ay ambiyada ilaahay u tegayaan u leeyihin rabbi noo weydiiye inuuna kala saara iyo markaasay imaanay ayb wa amaa qowluhu maa kunaa mushrikiin iyo walaa yaktumuuna allaha xadiidan faina allaha alle yakfiru liahli اlikhlaas alla wuxuu u dembi dhaafayaa dadka ahlu tawxiidka ah dunuubahum buu u dhaafayaa dunuubtooda wa qaala almushrikuuna mushrikiintii waxay dhaheen markay arkaan inuu alla dadkii ahlu tawxiidka u dembi dhaafay mushrikiintii waxay yidhaahdeen tacaalow kaalaya naquulu aan dhahno lam nakun mushrikiin mushrikiin ma aanaan ahayn ee saas isdhahayaan fakhutima calaa afwaahihim afkoodaa la daboolayaa markaas fatanbiqu aydiihim waxaa dhawaaqaya marka gacmahooda facinda dalika meesha agteeda yaa curifa waxaa la garanayaa ana allaha laa yuktamu xadiidan alla inaan laga qarin karin war yani walaa yaktimuuna allaha xadiidanta waxay tahay ilaahay sheeko kama qarinayo goormay imaanayna marka afka laga duubo oo gacmihii iyo lugihii markay hadlaan oy sidaa gartaan ayay ogaanayaan inaysan waxba ka qarin karin ayb taa intaynan ogaanin laakiin waa isku dayayaan yowmaidin yawaddu aladiina kafaruu wacasaw rasuula low tusawaa bihim اlardu walaa yaktumuuna allaha xadiidan waa rabitaan marka ay rabaan been sheegay isleeyihiin wax ka qariya alle markaasaa wax soo baxayso inaanay waxba ka qarin karin markay saa dhahaan oo isku dayaan ayaa afkii la daboolaa lugihii gacmihii baa hadlayaan markaasay garanayaan waxba inaanay ka qarinayn ayb wa cindahu yawaddu aladiina kafaruu wa khalaqa alarda fii yowmayni tii kale usoo laabtay alla dhulka ayuu abuuray laba maalinuu ku abuuray uma khalaqa asamaa samadii buu abuuray laba maalmood buu dhulka ku abuuray samaduu abuuray kadib uma istawaa ila asamaa samada ayuu u qasbay ayb ama uu u koray fasawaahunna waa ekeeyey oo waa yani sameeyey fii yowmeyni aakharayni laba maalmoodoo kaleu ku sameeyey uma daxa alarda dhulkiibuu kadib usoo laabtay markaasuu fidiyey yani dhulkiibuu fidiyey markaas ayb wa daxwuhaa daxwu lardi maxay tahay an akhraja minha inuu usoo bixiyo almaaa biyihi walmarcaa daaqi wakhalaqa aljibaala buurihii uu abuuray wljimaala ayb iyo walaakaama uu abuuray naam taagaga iyo buuraha iyuu abuuray wamaa baynahumaa iyo inta udhaxaysa fii yowmayni aakharayni laba maalmood oo kale ayuu ku abuuray lix waay marka fadalika qowluhu daxaaha waa sidaas wa qowluhu khalaqa alarda fii yowmeynina saas yani ibnu cabaas wuxuu ka wadaa aayadda suurat naazicaad ma tilmaamayso mana sheegayso dhulka iyo samada yani samadaa la hor abuuray ma tilmaamaysa aayaddaas ee aayat naazicaad waxaa ku jira keliya waxay tahay dhulka in la fidiyey oo biyihiisii lasoo jeexay la dilaaciyey oo daaqiisii la keenay buurihiisii la sameeyey markii samada la abuuray kadib marka waa kala duwan tahay dhulka abuuridiisa iyo fidintiisa iyo samayntiisa labay kala tahay soo ma garanaysaanna naam dhulka markay abuuris noqoto waa horreeyey isaga alla dhulka hor abuuray kadibuu samada abuuray kadibaa dhulka buurihii iyo daaqii iyo ayaa loosa sameeyey ayb marka aayatu fusilad dhulka in la abuuray laba maalmood bay tilmaantay aayatu naazicaadna dhulka daxwigiisaa samada abuurkeeda ka dambeeyey khalqu lardi wa daxwuhaana laba shay bay kala yihiin marka mafhuum bas idinka laftirkensha weli waxaa idinku jiro fahm la-aan ma la fahmayna yacni dhulka alla wuu abuuray markii hore markuu laba maalmood dhulka ku abuuray iyadoo aan biyo iyo daaq iyo buuro iyo loo samaynin ayaa samada la abuuray kadibaa haddana dhulka loo soo laabtay markaasaa saa loo abuuray ninka laakiin isaga wuxuu u qaatay waalarda bacda daalika daxaaha hadda kow in dhulka la abuuray sidaana maaha ayb معنى ابن عباس انت نعم وقوله طيب فذلك قوله دحاها وقوله خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها ومن شيء وحى في أربعة أيام إقالة مرة ممكن أبوك كيسي وحى كل حجيره أفر مع الموت إقالة وخلقت سماواتنا في يومين ايش هذا قيس نعم وكان الله غفورا wuxuu yidhi samaa nafsahu dalika alla waxaa laga wadaa wuxuu ku magacaabay nafsadiisa kafuur wadalika qowluhu weyaan kaana waa qowlkiisa ay lam yazal kadalika yacni waxaa laga wadaa wakaana allahu gafuuran ilaahay kama zuulin inuu yahay mid dembi dhaafid badan faina allaha maxaa yeele alleh lam yurid shay-an shay ma doonin ilaa asaaba bihi alladii araada ilaa wuxuu ku asiibaa wixii uu doonay falaa yakhtalif calayka alqur'aan ee niyo qur-aanku iyowna iska kaa khilkhilaafin faina kullan min cindi illaah qur-aanka dhammaantiis ilaahay buu ka yimide qur-aanka ha u malaynin oo iskhilkhilaafayntaasku yidhi marka midaan dambe wakaana allahu gafuuran raxiiman wakaana allahu samiican caliiman iyo samiican basiiran iyo waa magac ilaahay isku bixiyey marka waxaana laga wadaa wakaana allahu kama zuulin allawa in allaha lam yazal samiican basiiran walidalika caqiidat salaf sidaas waayaba nacam markay kalaamka ka hadlayaan masalat lkalaam waxay yidhaahdaan ina allaha tacaala lam yazal mutakaliman ilaahay kama zuulin alla kama zuulin inuu yahay mid hadlaayo marka kama zuulin maxay kutuseena hadal ilaahay ma usoo cusboonaanin awalna waa hadlaayey weligiisna waa hadlayaan waa mutakalim lam yazal mutakaliman lam yazal caliiman sifaadka ficligaa dhammaanna saas waay oo culimmadu waxay yidhaahdaan hiya xadiiat yani azaliyat الnawci xaadiثat اlaaxaadi yaa la yidhahda haddaad maqasho ilaahay waa khaaliq waxaa kugu soo dhici karto khalqigan dhanba intaynan jirin ilaahay khaaliq ma aha haadaan buu leeyahy ilaahay khaaliq waa aha in allaha lam yazal khaaliqan alla kama uunan zuulin oo khaaliq yahay qabla alkhalqi khalqiga ka hor oo yacni abuuristan markuu sameeyey magacaan khaaliq uma soo cusboonaanin ilaahay ayb marka sifadaas nooc ahaanteeda alla waa lahaa laakiin markuu sifadaasi ou yacni wax ku abuuraayo dadka uu abuurayo iyo makhluuqa uu samaynaayo ayaga yacni khalqigooda iyo abuurkoodu hadba markaa markii alla ugu talagalay imaanayaan ayaga sifadu laakiin waa qadiim weligeed wax jira wakaana allahu gafuura samaa nafsahu dalika wadalika qowluhu ay lam yazal kadalika faina allaha lam yurid shaya ilaa asaaba bihi aladii araad alla wax ma doono shay ma doonin ilaa wuxuu ku asiibaa aladii araada wixii uu doonay falaa yakhtalif calayka alqur'an faina kula min cindi illah ayb qaala abu cabdillaahi ayb marka hadda waxaa dareemaya ibnu cabaas qur-aanka siduu u fahamsanaay ayb waxaa kaloo dareemaya marka ay shubha kuu timaado qof ahlu cilmiga markaad weydiiso oo uu cilmi ahaan kaaga daaweeyo daawada rasmiga waa taas haddii laakiin aadan cidna su-aalin ood iska haysato un iska haysato oo aad tiraahdo cidnaha su-aalin adigu un iska hayso marka dambe waxaa kusoo baxay zindiiq jahm binu safwaan ninkii la dhihi jiray ayaa niman hindiya u yimaadeen markaasay waxay yidhaahdeen oo aan ilaahba aaminsanayn waxay yidhahdeen ilaahaada ma aragtay maya mala taabo karaa maya mala yacni gacanta xawaasta amaa lagu dareemi karaa indhaha ma lagu arki karaa dhegta ma lagu maqli karaa ma la taaban karaa ma la urin karaa ayb marka waxaa caabudaysa maxay tahay hadday sidaa tahay afartan maalmoodoo qol isku soo xiray marka arrintaasuu uga jawaabi lahaa markii dambe afartan maalmood weliba culimmada selafka waxay dhaheen salaad uunan tukanin xataa markuu soo baxayna wuxuu la soo baxay tilmaamaha ilaahay oo la inkiro kulligood bisay u dheyihiin oo la yidhaha ilaaha aan caabudayna magac male tilmaan male waa jira un bis nacam sida ruuxdoo kale waa ruuxday ruuxda lama arko lama taabto lama uriyo saas oo kale waa markaas wuxuu la yimid tacdiil bidcatu tacdiil ayuu la yimid haddii markaa laakiin dadkii cilmiga lahaa ee taabiciintii iyo raggii waaweyn haddii u imaa lahay waa daaweyn lahayd waa haddaad marka adiga un qalbigaaga ku aruursato ood guri la gasho cilmiga aada lahayn waxaa laga yaabaa inaad gaalnimo usoo baxda marka dambe iyadoo shaki inuu adiga ku galo walciyaadu billah ayb qaala marka waana jiraan dad weliba xataa markii hore ad waxyaqaanay oo cilmi lahay marka dambe ilxaad iyo wax daran marka u baxo ayb nin dhulkan xujaaj joogi jiro cabdalla alqasimi la yidhaahdaa jiray kutub badan oo alifa tawxiid iyo wax uga hadlaayo nin cilmi leeb leh ayuu ahaa dhulkan lubnaan iyo meelahan iska tegay waa hallaabay marka markii dambena yani waaba ilxaad buu keenay diinkii inuu ka shakiyo iyo yani ilxaad baa markii dambena uu ku tegey baa aragta kutubtii hore uu qoro ayaabay ninkan nin qatar ah waaya isleeda markii dambena waa dhumay ayb naagahaas marka iyuu ku dhumay fitnadiisa fitnatu nisaa ka bilaabatay marka qofka inuu ilaahay suga maahan isaga isma sugi karan ayb ilaahay inuu baryo yaa muqalib alquluub habit quluubana calaa diinik ayb ee cilmi adiga ku badba ma ku badbaadinayo nacam keligiis قال أبو عبد الله حدثنيه يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذا وقال مجاهد لهم أجر غير ممنون لهم أجر أي إليهم غير ممنون عن قويل طيب محسوب غير محسوب الله حسابين طيب أقواتها أرزاقها وقدر فيها أقواتها أي أرزاقها في كل سماء أمرها مما أمر به وحكو أمري نحسات مشائيم طيب فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في أيام نحسات لما قراءة سبعية نحسات هي نحسات mashaa'iima maalmo yacnii baas badan waqayadnaa lahum quranaa qarannaahum waxaanu la xidhiirinay bihim shayaadiintii tatanazalu calayhim almalaa'ikatu cinda almowt oo marka la dhimana agteeda ihtazad way dhaqdhaqaaqday dhulkii binnabaati dhir bay la dhaqdhaqaaqday warabad way barartay irtafacad waa kor noqotay min akmaamihaa yacnii fiideeda yaa kor noqota xiina tadlucu marka ay fiida soo baxayso layaquulanna haadaa lii ay bicamalii ayuu iigu ahaadeen ana maxquuqun bi hada xaqan uleeyahay tan yaa iga celi kara warniyo saasaa tahay waa istaahilaa nacam dadka waa dhahaan qaarkood nacam niyahu yani saa waxaasaa ilaahay ku siiye waxaasaad haysataa maalka maal baa ilaahay ku siiyey iyo shaqa iyo markaasuu le waa u qalmaa meeqa sanaan usoo qariibaye nacam meeqa sanaan wax usoo baranaya meeqa sanaan usoo dhibtoonayo kuleeyahay maya saas lama dhaho nacam waxaan allah kuu gartay ilaahay baa ku siiyey ilaahay ku shukri nacam anaa awoodo iyo waa leeyahay iyo waa u qalmaa iyo maya waxba uma qalante ayb meeqaa dad jira intay wax barteen soo qarisoo yani soo rafaadeen mudda dheer dhib iyo kusoo jiray iyo waxbarasho maalinkuu saas waxbarashada u dhameeyena iska dhintayna waxba aan ku dhadhaminin wuxuu soo bartay kuwa aan dhimaninoo iska jiraday dad waxaa jira waxbarashadii markay dhameeyeen oo laysi yidhi markaan waa shaqaysan karaa iska waashayba allah mustacaan qofku marka ilaahay inuu kaalmaysto waa xoogiisa iyo maskaxdiisa waxba maaha ayb mar walba isticaanada ilaahay in lagu dadaalo ayb ayb wa qaala gayruhu sawaan lisaa'iliin qadarahaa sawaan waa jaangooya alla iyadoo jin ah فhdaynaahum dalalnaahum waxaanu tusinay calى اlkhayri والshari وأma hamuudu fahadaynaahum faاstaxabuu اlcamى calى اlhuda fahadaynaahum waa hanuuninay hanuunkaa laba ah hidaayaة الdilaala iyo hidaayaة الtawfiiq marka iyaga hidaayaة الtawfiiq lama siinin ee waxaa la siiyey hidaayaة الdilaala waa la tusay xaqii baailki waayahay ka qowlihi wahadaynaahu najdayni oo kale way wa ka qowlihi inaa hadaynaahu sabiila wاlhudaa aladi huwa alirshaadu hanuunka hanuuninta ah bimansilati ascadnaahu u dhigmaa kaas din la yidhaha qofka yani hanuunkii qalbigiisa lagu abuuray waa la waafajiyey ascadnaahu bay noqonaysaa wmin dalika qowluhu waay ulaa'ika aladiina hada allaahu kuwaadaas waa kuwa alla hanuuniyey xaqou tusay keliya maaha hanuunkii uu waafajiyey ayb yuuzacuun yukafuuna la celinayo ayb yowma yuxsharu acdaau اllahi ilى الnaari fahum yuuzacuun waa la horaya oo waa lakala waa la celinayo horin horin iyo gurugguruga loo diraa marka min akmaamihaa qishru lkufura ayb weeyaan cinabka qobkiisa ayb alkumu ayb weeyaan akmaam waa kum kumkana waa fiida waxa marka yani mirtu ay dhalanayso qaarna yani intay ubax oo kale samayso ayay furmaysaa markaasay soo fiideysaa وqاaلa غayruhu ويuqاaل للcنب cنبka waxaa la yidhah إida kharaجa أيضا haduu soo baxo كاfuur وكفurا وliي xamيم الqريب kأنه وliي xamيم ayuu fasirا min مaxiiص maa lahu min مaxiiص xaasa canhu ay xaada canhu waa ka leexday maxiiص marka meel looga leexdo male miryaة falaa تkun fيi miryaة wmuryaة waaxid weeyaan ay imtiraaء waa shaki waqaala mujaahidu icmaluu maa shiئtum waxaad doontaan sameeye alwaciid waa goodis ee hadda maahan in la leeyahy waxaa rabtaan waa samay kartaan oo way idin banaan tahay ma laga wado waqaala bnu cabaas idfac bilatii hiya axsan aلsabru cinda اlgadb waa sabarka caraga agteeda marka la caroodo sabarka la sabraa weeyaan xumida waa caradii waxaad ku reexdaa sabr yani wanaag waa sabarka wاlcafwu cinda اlisaa'ati marka lagu xumeeyo inaad cafiso faidaa facaluuhu hadday sameeyaan casamahum اllahu alla waa dhowrayaa wakhadaca lahum caduwuhum cadowgoodana waa u khuduucayaa markaas kaأnahu waliy xamiim ayb kelimaadkan buu suuratu fusilad uu ka macneeyey ayb ayb baabu qowlihi wmaa kuntum tastatiruuna an yashhada calaykum samcukum walaa absaarukum aayadda caddaynteediibu macnaheediibu u baabaya qaala xadaanaa salt bnu muxamed qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc can rawx bni اlqaasim can mansuuri can mujaahidi can abi macmar can ibni mascuudi wmaa kuntum tastatiruuna an yashhada calaykum samcukum kaana rajulaani laba nin waxay ahaayeen min qurayshin oo quraysh ka mid ah iyo wakhatanun nin xidid la-a lahumaa oo iyaga gabar ka qabo min haqiifa oo qoladaa reer haqiif ah ow rajulaani min haqiif ama laba ninoo reer haqiifa wakhatanun lahumaa min quraysh iyo nin iyaga gabar ka qabo reer quraysh ah fii beytin bay ku sugnaayeen guri dhexdiisa faqaala bacduhum libacdin qaarkood baa qaarka kale waxay ku dhaheen aturawna ma u malaynaysaan ana allaha alla yasmacu xadiianaa warkeenna inuu maqlaayo ma u malaynaysaan alla inuu sheekadeenna maqlaayo qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen yasmacu bacdahu warkeenna qaar ka miduu maqlaya wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay dhaheen lain kaana yasmacu bacdahu haddii warkeenna qaarkiis uu maqlaayo laqad yasmacu kullahu kulligiisu a maqlayaa ayb kulligiis marka inuu maqlaa la arkaa yani haddiiba qayb uu maqlayo kulliga maqlaya faunzilad waxaa soo degtay wamaa kuntum tastatiruuna an yashhada calaykum samcukum walaa absaarukum aayaddaas ayb baabun ay hada kani baabun baabu weeyaan wadalikum danukm اladii danantum birabbikum ardaakum faasbaxtum min alkhaasiriin qala xadaثana اlxumaydiyu qala xadaثana sufyaanu qala xadaثana mansuur can mujaahidi can abi macmar can cabdillaahi radia allahu canhu qaal ijtamaca cinda albeyti kacbada agteeda waxaa ku kulmay qurashiyaani wa haqafiyun laba nin oo reer quraysh ay nin haqiif ah aw haqafiyaani wa qurashiy ama laba haqiif hal quraysh kahiiratun shaxmu butuunihim ay badan tahay yacnii calooshooda baruurta ku jirto nacam qaliilatun ay yar tahay fiqhu quluubihim qalbigooda yacnii waxgaradkiisa uu yaryahay yani niman waaweyn laakiin qalbigooda daciif uu yahay nacam ayb oo qalbigooda fiqiga ku jira uu aada u yaryahay qaliilatun fiqhu qaliila marka waxaa weeyaan iyo kahiir iyo waxaa weeyaan sifa mushabaha ayb markaa sifa mushabaha tacmalu camala ficliha iyadana waxaa laga dhalaaliyaa ficil laazima nacam oo ficil laazima laga dhalaaliyaa marka fiqhu wuxuu noqonayaa marka faacil faacil ahaan sa rafcismaya nacam oo yani ficil laazima laga dhalaaliya nacam sawquha min laazimin ayb faqaala axaduhum midkood waxa uu yidhi aturawna ma malaynaysaan ana allaha yasmacu maa naquul alla inuu maqlaayo waxaan dhahayno qaala alaakharu yasmacu waa maqlaya in jaharnaa haddaan kor u qaadno walaa yasmacu ma maqlaa in akhfaynaa hoos haddaan u dhigno warka waa dad aan allaba aqooninba aan fahamsanaynba wa qaala alaakharu ka kalena waxa uu yidhi in kaana yasmacu idaa jaharnaa haddii uu maqlaayo haddaan kor u qaadno fainahu yasmacu idaa akfaynaa waana maqlaya haddaan hoos u dhigno faanzla allahu caza wajal wmaa kuntum tastatiruuna an yashhada calaykum samcukum walaa absaarukum walaa juluudukum walaakin danantum ana allaha laa yaclamu kahiira mima tacmaluun wadalikum danukum aladii danantum birabbikum ardaakum maladaas aada rabbi ka malaysayn baa idin halaajisay ترجمة حديثك اسمطابقين وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد طيب أحدهم أو اثنان منهم تكون أمر الله كم ثم ثبت على منصور مركب دمر منصور بكو قابصه وكو أتكيستي وترك ذلك مرارا غير مرة يعني سفيان حديثك mansuur keliya iyo markii hore wuxuu ka warin jiray mansuur ibnu abi najiix iyo xumayd markii dambena mansuur bis ayuu ku gaabsaday isaga markii hore wuxuu dhihi jiray mansuur ow ibnu abi najiix ow xumayd markii dambena mansuur keliya ayuu ka warin jiray suuratu xaamiim cayn siin qaaf bismi illaahi الraxmaan الraxiim قال xdثna عمرو بن علي qال xdثna يحyى qال xdثna سفyان qال xdثnيi منصور عن مجاهد عن أbي معمر عن cبدالله بنحوه waa kan sندkii kal بسم اللh الرحمن الرحيم ويذkر عن ابن عbاس sورة xاmيم cynسين qاaf بسم اللh الرحمن الرحيم ويذkر عن ابن عbاس waxaa laga sheegay cقيما التي laa تلd mida aan dhalin ويجعل من يشhاء عقيما ruuxa min أmrina alqur'aan ruuxaas waa qur-aanka tashaabuha ka dhaxeeyana waxa uu yahay ruuxdu sida ay jasadka ugu jirto oo ay nolol u siinaysaa qur-aankuna u siinayaa nolol وqاl مجاahd ydrأكm فيihi نsl baعda نsl n ir kabعdi haddana yn ir kale dad n arc baعda نsl farc kabacdi fاdر السماawaaت والأرض جacl لkم min أنfuسiكم أزواaجا وmin الأنعاam أزواaجا ydrأكm فيih ayb نsl baعda نsl jiilba jiil dhulkuu alla idinku faafinayaa idinku abuurayaa hadba jiil jiil markau dhammaadaba mid kalaa jooga ku kala haddana bilaabmayo wahaa kada laa xujata baynana wa baynakum laa khusuumata doob baynanaa wa baynakum ma ahanin min طarfin khafiy daliilin وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي طيب waxay ka fiirinayaan marka il dulaysan min طarfin yani il khafiyin oo dulaysana laga wada haddo oo yani hoose sharacuu am lahum shurakaau sharacuu ay ibtadacuu bilowdeen fayadlalna rawaakiba calىa dahrihi yataxarakna way dhaqaaqayaan walaa yajriina fi lbaxri baddana ma ku socdaan doomaha dabaylahay ku socdaan marka min aayaatihi aljawaari fi lbaxri kalaclaam in yasha yuskin الriixa fayadlalna rawaakiba calىa dahrihi hadduu doono alla wuxuu celinayaa dabayshi markaasay doomihii waxay ahaanayaan kuwo taagan badda dhexdeeda ma soconayaan ina fi dalika laaayaati likuli sabaarin shakuur ayb baabu qowlihi ila almawadata fi اlqurba qala xadaana muxamadu qala xadaana muxamed bnu bashaar wahuwa bundar qala xadaana muxamed bnu jacfari wahuwa gundar qala xadaana shucbaة can cabdilmalik bni maysarata qaala سمعت طاawوسا عن بن عabاس رضي الله عنهما أنه سئل عن qwله وxaa l سؤaaلay إلا المودة في القربى aيadaas قل mا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيha xسنا فqاaل سعيد بن جuبير waxa uu yihi قربى آل محمد aيadda waxaa laga wadaa buu yihi نبi محamed qaraabadiisa in la ilaaliyo la اxtiraamo وma أsأlكم عalayhi min أجri إla الmawadة fi اlqurbaa ayb kalgacayl aada jeclaataan aniga qaraabadeyda saasoo kale ka dhiga faqaala iبن cabaas iبn cabaas waxa uu yihi cajilta waa degdegtay tafsiirka aayadda waa ku degdegtay إna النabiya salى الlahu عalيه alي waslm nebiga lam yakun baطnun laf ma jirin min qurayشhin oo quraysh ka mida إla kana lahu fiihim qaraabaة ilaa qaraabuu la ahay nebiga laf quraysh ka mida ma jirto ilaa qaraabuu la ahay faqaala waxaana culamada qaar waxay sababka nebigu naaga badan inuu u guursadaba loogu baneeyey ahayd sabab dacwada u fiican way qolo walbaa marka hadduu qoladu ka guursado qaraabuu la noqona naam waxbaa kala dhexaynaya naam ayb faqaala waxau yihi marka nebigu wuxuu dhahaya marka ilaa an tasiluu inaad xidhiirisaan maahane maa beynii aniga iyo beynakum idinka dhexdiina wax ah oo min alqaraabati qaraabanimada ah yacni wuxuu leeyahay war haddaydnan i raacaynin oo diintii aan waday ahaydnan igu raacaynin qaraabanimada ii tixgeliyo ha idhibina bes nacam dhibka iga daaya nacam marka ayadda haddii sidaa ibnu cabaas u wada loo fasiray maxay noqone waxay noqonaysaa quraysh ayay gaar ku tahay oo quraysh baa waxaa laga rabaa oo nebigu uu dhahayaa war waxba idinkama rabee risaaladan aan idin gaarsiinay waxba idinkagama rabo haddaydnan iga qaadanaynin idaaye ha idhibina qaraabanimada tii qaraabanimo ilaaliya saasay ka dhigan tahay macnaha saciid ibnu jubayrna ummadda dhan iyuu ku socdaay wuxuu leeyahay ummadda oo dhan waxaa la amray inay nebiga qaraabadiisa ay jeclaadaan tafsiirka ibnu jubayr saciid ibnu jubayr saas oo ila almawadata fi lqurba muminiintiiba waxaa la amrayaa inay jeclaadaan nebiga qaraabadiisa naam tafsiirka ibnu cabaasna nebigiibaa quraysh wuxuu u jeedinayaa qaraabanimada igu ixtiraama oo igu daayo dhibka igaga dhaafo laba tafsiiro kala gedisa dabcan nebiga aalubeytkiisa in la jeclaado oo nebiga lagu xiriiriyo iyadu dabcan waa ku jirtaa adilo badan bayna leedahay laakiin aayadda sidaas macnaha ibnu cabaas uu sheegaayo sida kale w wuxuu yihi wاlxaasilu ana saciid bna jubayr waman waafaqahu kacali bn اxusein wasuddi wcamr bn shucayb fima akhrajahu الطabariyu canhum xamalu اlaayaةa calى amri الmukhaaطabiina ban yuwaadiduu aqaariba الnabiy sal ه slm wbnu cabaas xamalaha calى an yuwaadiduu الnabiy sal ه slm min أjli اlqaraabati alati baynahum وبينه فعلى الأول الخطاب عام لجميع المكلفين وعلى الثاني الخطاب خاص بقريش طيب ويؤيد ذلك أن السورة مكية وكاس مركز سورة حاميم الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم على أمة على إمام طيب على أمة إنا وجدنا آباءنا على أمة يضع هقامي هقال له على أمة على دين النوال معناه وقيله وقيله يا ربي تفسيره تفسير كيس حويان أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم أيضا وقيله لما قراءة كجرت وقيله يا ربي أبو عمر الأخري وقيله يا ربي وقيله نوى قراءة حفصة نعم رواية حفصة عن عاصم وقيله هذه مركة وقيله ليراهده تفسير كان هذا وقيله مركة الله هوس لغا تفسير أمها ومركة الله كرد وقيله مودئه وهوس كحركه تفسير كلا فسر أنا دكاس ما أنا وقيله هو مركة نعم وماشي هو وقيله مركة مفعول به ficilaa loo soo qadaraya maxduufa tafsiirkuna wuxuu noqonayaa yaxsabuuna ma waxay u malaynayaan anna anagu laa nasmacu inaanan maqlaynin sirahum waxay siraysanayaan iyo wanajwaahum faqooda walaa nasmacu inaanan maqlaynin miyay u malaynayaan qiilahu nebiga qowlkiisa u dhahayo ayb yaa rabbi ina haaulaai qowmun laa yu'minuun ayb haddii waqiilihii la yidhaahdo laakiin tafsiirkaana maahan taas waqiilihii haddii la yidhaahdo وعنده علم الsاaعة وعنده إلaah أgtiisa waxaa ah علم الsاaعaةi saaعadda cilmigeeda وعilم قيilihi saaعadaa lagu cadفaa markaas نعم وعilم قيilihi يعني qowlkiisa odaalkiisa ayaa ilaahay أgtiisa ah nebigu uu yihaahday ina haaulaaءi yaa rabbi ina haaؤuلaaءi qowم laa يؤmiنuun marka marna waxaa lagu cadfayaa الsاaعة وعنdahu cilم الsاaعaةi cilم قيilihi وعلم قيله marna waxaa lagu cadfaya sirahum وanajwaahum waqiilahum saas وقال ابن عباس ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون لولا أن جعل الناس haddii lala yahay inuu alla ka dhigay lowlaa an jacala الnaasa kulahum kufaaran haddii alla uu ka dhigo dadka oo dhan gaalo lajacaltu libuyuuti اlkufaari gaalada guryahooda waxaan ka yeeli lahaa suqufan sanqaaf iyo wamacaarija jaranjaro aalad wax lagu fuulo min fidatin oo fida ah وهي معاaرجت drج waa jaرanjaro وsرورa فiضة iyo sريiro markaa فiضة ولولا أن يkوna الناaس أمة واaحدة dadka dhan hadii gaalo laga dhigi lahaa n hadii aynan n haddii sidaa alla saas u yeeli lahaa haddii sidaa u yeelana dadkii in badan marka waa gaaloobi lahaayeen مqرنيiنa مطيقيin aan awoodeyno آسفوuنa أسkطوuنa ay naga caraysiiyeen فلما آسفوuنa انتقمna أغضبوuنa يعشو يعmا qofkii ka indhala'aado waayahay وqاaلa مجاaهد مجاaهد waxa uu yihi أفنضرب عaنكم الذiكرa أفنضرب عaنكم الذiكرa صفحا ay tukadibuuna bilqur'aani baad beeninaysaan uma laa tucaaqabuuna calayhim alaydinku ciqaabaya miyaa markaas waa la yaabay taad qur-aankii beenisaan miyaa laydinku ciqaabayn oo laydinka jeesanaya wamadaa mathalu lwaliin sunnatu lwaliin muqriniin yacni alibila waalkhayla waalbigaala waalxamiir maxaa laga wada muqriniin maa ibil laga wadaa tafsiirkeeda saa uga jeeda damiirka aayadda ku jira kuwaan u laabanayo ka wadaa ayb aayadda waxaa ku jirta subxaana aladii sakara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin lahu yay u laabanayna lilibili wاlkhayli wاlbigaali wاlxamiiri awaman yunasha'u fi اlxilyati ayb qof lagu barbaarinaayo qurux awaman yansha'una waa la akriyey naam aljawaari gabdhaha yaryar waa yaquulu wuxuu dhahayaa jacaltumuuhuna ma waxaad ka dhigteen gabdhaha liraxmaani allah raxmaanka miyaad waladan ilmo uga dhigteen fakayfa taxkumuun warse wax u xukumaysaa qof markuu yar yahayba nuqsaani ku jirto oo dahab iyo katiinado iyo wax loo gadaayo la qurxinaayo miyaad alla u nisbaynaysaan waqaaluu low shaaa araxmaanu maa cabadnaahum yacnuuna alawthaan asnaamtay u jeedaan asnaamta ma aanan caabudnayn waqaala waxau yihi yaquulu llahu tacaala alla wuxuu dhahayaa maa lahum bidalika min cilmin alawthaan inahum laa yaclamuun waxba ma oga awthaanta lahumta marka u celinayaa awthaantii oo marka la caabudaayo iyaga ma oga waxba ma garanayaan في caqbihi waladihi وإd qاala إbrahim لأbيhi وqwمihi inanii barاء mima tacbuduun إlا اladي faطrnii faإnahu saيhdيin وجaclha kalimaة baaqiyaة fii caqibihi fii caqibihi fii waladihi ilmihiisa kelmad ku hartaa laga dhiga muqtariniin ymshuuna macan isla soconaya ayb wlow nashaau lajcalna minkum malaa'ikaة fi اlardi yaklufuun ayb muqtariniin yamshuuna macan ay soconayaan marka isla soconayaan ayb ayb salafan salafan fajacalnaahum salafا wamahala lilaakiriin qowmu fircawn weeyaan qoladaa hormartay salafan weeyaan kuwa hormaray oo waxay u yihiin salaf likufaari ummati moxamed ummati moxamed kufaartooda yacnii kuwan gaaladan hadda joogo waxaa salaf u ah oy ku dayanayaan oy fiirinayaan reer fircawn ayb wmaala cibratan weeyaan wax lagu tusaale qaato yasiduuna yadijuun ay qaylinayaan ayb yasiduuna ay yadijuun walamaa duriba bnu maryama maala idaa qowmuka minhu yasiduun yasuduun labadabaa la akriya waa qaylinaya markii nabiy llaahi ciisa maalkiisii la sheegay oo waa maxay in aladiina markii la yihi markii la yihi aayaddii xasabu jahannam antum lahaa waariduun saa markii aayaddaa ay timid ay inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama antum lahaa waariduun idinkay waxaad caabudaysaan naarta u arooreysaan ibnu zabacra nin la yidhaah baa wuxuu yihi waaba kan banaan nabiyani moxamed wuxuu sheegayaa uu leeyahay nabi ciise waa la cadaabaa buu yidhi naam lanna nabi ciise waa la caabuday isagana haddii la cadaabayo dhib ma le wir annagana hana la cadaabo marka haddii ciise la cadaabayo lan isagana waa ciisena waa ciise waa la caabuday buu leeyahay markaasa waxaa soo degtay in aladiina sabaqat lahum mina alxusnaa ulaa'ika canha mubcaduun laa yasmacuuna xasiisaha wahum fiima ishtahad anfusuhum khaaliduun markay qaylada la sheegaya marka aayaddan ay tilmaamayso waa taas waa nacam oo ay leeyihin waa kan moxamed wuxuu leeyahay ciisa la cadaabaya iyo waxaas markay daldaleen laakiin ibnulqayim wuxuu leeyahy ibnu zabacra isagoo ka hoos baxday leanna ilaahay wuxuu yihi inakum waa maa maa ayaa layidhi maana ligayri lcaaqil waay nacam ciisana caaqil waay nacam gayru caaqil maaha nacam inakum waman tacbuduuna lama dhihina wamaa ayaa la yidhi nacam wixii marka carabinimadiisii iyo waxaasoo dhanba qofku haddii uu yahay qof markaas uun si kale dagaal ugu jiro hadduu qofka dagaal uu ku jiro wax iska badiihi badahi oo la fahmayo yaa laga dhuminaaba marka inakum wamaa baa la yidhi maa ciise see u noqonaa maa buu yidhi marka ciise maa ma ahanba man baa la dhihi lahaa haddii ciise loo jeedo markii horeba looma jeedinba ayb mubrimuun am abramuu amran fa inaa mubrimuun mujmicuun kuwii goynayaan nahayo awalu lcaabidiin awalu lmu'miniin marka mujmicuun waa goosanaynaa kuwa goynayo oo go-aan gaarayo ajmaca yujmicu mujmicun waay naam jamaca haddii la yidhahdana waa ururiyey jamacada ah jamaca waa ururiyey waay naam ajmacana waxaa weeyaan go-aanuu gaaray waay naam ajmaca waa go-aansaday waay naam mubrimuuna mujmicuun awalu lcaabidiin awalu lmu'miniin qul in kaana liraxmaani waladun faana awalu lcaabidiin macno kalena waa lagu sheegaa faana awalu lcaabidiinadaas u keeni doono wa qaala hayruhu hayrkii waxau yihi inanii baraaءu mima tacbuduun alcarabu taquulu carabtu waxay dhahdaa naxnu minka albaraa naxnu anaga minka xaggaaga albaraau fogaanshaa nooga sugan wاlkhalaau keli noqosho wاlwaaxidu wاlاثnaani wاljamiicu min almudakari wاlmu'anasi waa isku mid yuqaalu fiihi baraaءun liannahu masderun waa masder masderka lama taniyeeyo lamana jamciyo haddaa aragta masder la taniyeeyey ama la jamciyey waxaa la fiirinaa bictibaari noo bictibaari anwaacihi anwaacdiisaas kala gegedisan darteed yaa loo jamcinayaa maahane masder lama jamciyo mana la taniyeeyo ayb mararka qaar markaa kitaabu اljinaayaat oo kale aljiraaxaat jinaayaat jinaayatan waa masder maxaa loo jamciyey iyadaa kala nooc nooca jinaayadu mid waa naf la gooyey mid waa gacan la gooyey maadaama ay nooc noocyo ku timaado meeshaasaa laga fiiriye ee lama jamciyo masder ayb yuqaalu fiihi baraaءu liannahu masdarun walow qiila bariiun haddii la yidhaha bari marka waa faciil bimanaa bimacnaa faacil ah bariiun haddii la dhaho hadduu macnuhu sidaa tahay laqiila fi lithnayn bari'aani وفي الجميع بريئون ayaa la dhihi laha لأن بريء masdr ma aha iyado waxay tahay isم faacil وqarأa cabdاللaahi wuxuu أkriyey inanii barيء ayuu أkriyey bilya والزkrف الذhب مalaaئkaة في الأرض يkلفوun yaklufu bacduhum bacdan iyadoo qaarkood qaarka kale ay ka daba marayaan ayb ya ha rabuka ayb beriuuna waxaan beri ka nahay waay anaka annaga dhan waxaan beri ka nahay waay baraa-un laakiin waa masder yani beri noqosho waay taas masderayb waantum barii'uuna saas saas suuratu yunus ku jirta naam ayb yunus waay naam yunus waay naam ayb maxaa ka dhiman baabu qowlihi wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk ayb suuradday ka mid tahay marka aayad ku jirta qaala xadaثana xajaaj bnu minhaal qaala xadaثana sufyaan bnu cuyayna can camri can caطاء can safwana bni yaclى can abiihi qaal samictu الnabiy sal ه slm yaqra'u calى اlmimbari waxaan maqlay nebigu mimbarka korkiisa ku akrinaayo wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabuk وqاaل qتاadة mثلا للآkخhريiن cdة لmن bعdh وqاaل غayruه مqriniin daabiطiin kuwa hanto يuqاaل فulan مqrin لفulan daabiط lah mid yani hantay way dabdiyey والأkwاab alأbaariiq waa ibriqyaalka alatيi laa kharaaطiima lahaa dhuul aan lahayn ibriiqu markuusan dhuul lahayn ayaa la dhahaa koob وqاaل qتاadة في أmi الkitاab jumlaة اkitaab waa kitaabka jumladiisa asl اkitaab kitaabka asalkiisa inahu fii أmi اlkitaabi ladayna أwl الcaabidiin ay maa kaana ma uunan ahaanin waa alle mid wiil leh ama cunug lahaaday alla ma ahaanin faana anigu أwl الaanifiin in alla loo nisbeeyo yani weled kan ugu horeeyo ka santaagayaan oo waxaas diidaya fiir tafsiirkan mid labaad aada kii aan soo marnay ayb si kale u ahaa أول العاabdiin ma kana faأna أول الآnifiin وهma lغataani rajul caabid وabid caabid وcabid n anif santaagaya وqarأa cabdالlaahi وqاala الrasuul ya rabbi waqiilihi meesha وqaala rasuul buu akriyay ويuqaalu أwl الcaabidiin aljaaxidiin kuwa ugu horeeya diidaya min cabida yacbadu min cabida yacbadu maxaa laga keenay marka facilaa laga keenay marka facila yafcalu hadii laakiin la yidhaha ficilka laga dhiga cabada oo facala laga dhigo oo facila laga dhigin muxuu ku imaanaya mas- ee, mudaariciisa yacbudu yafculuyo ku imaanaya cabada yacbudu cabida yacbadu laakiin cabida maxaa laga wadaa markaana jaxadda waa diidaya laga wadaa marka marka facile u fiirsa marka facile iyo facala labadaba ficilku markuu hulaaثi yahay ismiga faacil maxaa lagu keenaa faacilaa lagu keenaa soo maa ismigooda faacil isku midou noqona faacil u noqona soo maa fa ana أwal الcaabidiin markuu yidhaah alcaabidiintan hadda ma- ma- ma cabada yacbudu miya mase cabida yacbadu waay naam tafsiirka kala duwanaanshaha waxa keenaya saas oo marka naam qofkii cabida yacbadu yiraa jaaxidiinu ku macnayna ninka ugu horeeya diidayaan ay waxaas abada yacbudu qofka ku macneeyana wuxuu leeyahay fa ana awal lcaabidiin yacni haddiiba alla uu walad leeyahay maba lehee anaa ugu horeeyo caabudayo yani waxaa la yidhaha marka shay mustaxiil ah haddii wax lagu xiro maaha in laga wado inuu dhacayo haddii saas la yeelo inay jirto maaha macnaheedu low araada allahu an yatakida walada laصطafaa bima yakhluqu maa yashaa hadii alla uu walad dooni lahaa inuu doonay maaha macnaheeda waaya afanadribu cankum dikra صafxan an kuntum qowma musrifiin ayb mushrikiin musrifiin waa mushrikiin antaasna waa tacliiliyo laama loo soo qadara lan kuntum wallaahi low ana hada alqur'aana qur'aankan haddii rufica la kor yeeli lahaa xaysu raddahu awaa'ilu hadihi اlumma markay celiyeen ummaddan kuwii ugu horeeyey oo quraysh iyo waayo qur-aankani markay diideen haddii layska celin lahaa la halaku way halaagsami lahaayeen laakiin ilaahay ma celinin ayb walla ama uuna soo gaarsiiyey waala naxariisna suurat lisraa alla muxuu leeya walain shi'naa lanadhabana biاladii awxaynaa ilayka haddaan doonno waxaan aan kuu waxyoonay waa kaa qaadanayna ayb uma laa tajidu laka calayna wakiila wax aniga marka wakiil ku ahaadana ma helaysid annaga korkeena maxaan kugu daynay qur-aanka un kugu qaafnayn ilaa raxmata min rabbik ilaa raxmata min rabbika ina fadlahu kana calayka kabiira ayb فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين عقوبة الأولين تكتوى جزءا عدلا طيب وجعلوا له من عباده جزءا تصف السراء أي عدلا ألا الدوم ديسة وحلا فعا أغسم يعني وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد